war-saxaafadeed arrintaasi ku saabsan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa waxaa lagu yidhi dowladda jamhuuriyadda somalilan waxay u caddaynaysaa xogayaha guud ee qaramada midoobey iyo beesha caalamka inay ka xun tahay go'aanka soomaaliya ka qaadatay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey mudana nicholas haysam dowladda jamhuuriyadda somalilan iyadoo tixgelinaysa baa lagu yidhi war-saxaafadeedkan iskaashiga iyo taageerada dhanka horumarka iyo bini'aadamnimo ee ka dhexeeya somalilan iyo jamciyadda quruumaha ka dhexaysa waxay ku wargelinaysaa xogayaha guud ee qaramada midoobay in go'aankaasi aanu khuseyn somalilan islamarkaana ay dowladda somalilan si buuxda ula shaqaynayso jamciyadda quruumaha ka dhexaysa iyo laamaheeda kala duwan war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu yidhi dowladda somalilan waxay ku bogaadinaysaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay mudane nicholas haysam inuu muddadii uu joogay xafiiska uu dadaal xoogla u galay nabadaynta soomaaliya dhexdeeda iyo xaluraadinta khilaafka somalilan iyo soomaaliya sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa gabagabadii lagu yidhi ugu dambayn dowladda jamhuuriyadda somalilan waxay aaminsan tahay in go'aankan dhanka ka ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ka xil dheer yahay waxaa loogu sababeeyey islamarkaana uu ka dhalan karo cawaaqib xumo mustaqbalka barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa